dhegeystayaal wakhti kasta oo aynu ku kulanno barnaamijka caweyska washington qodobada aan idinku hayo barnaamijka caweyska caawa waxaa ka mid ah cusbitaal ku yaala dalka maraykanka oo walaac ka qaba shaqaale yaraan ku soo wajahan kadib markii lix iyo toban haweena oo kalkaaliyayaal caafimaada oo ka shaqaynayay cusbitaalkaasi ay mar qura uur wada yeesheen dhowaana badankoodu ay fasax qaadanayaan waxaa kale oo aan barnaamijka idinku hayaa nin yidhi haddii aad sabool tahay ama danyaro tahay fanaan ma noqon kartid adigu dhegayste arrintaa ma la qabtaa fankii horta waxa weeyaan wax horta dhiiggaaga ku jira weeye ragaad baa yar yimiday ragaadkana kulley waxaa keenaya laba qof haddaanad mid ahayn ma shaqayn karaysid nin gacanta la hayo iyo nin lacag badan haya fanka labadaasunbaa ku nool amarna kasoo dhex bixi kara waxa aan barnaamijka ka madhnaan doonin heese xula oo aan odhan karo ma kala dhacaan waxaana ka mid ah xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay guud ahaan qodobadaasina waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska intaanan sheekooyinkan caawa idiin hayo gudagelin aan inoo soo qabto mid ka mida heesaha waayahan dambe aada loo jecel yahay iyo codka fanaanka suldaan seeraar
xurmiyo garashiyo wanaag xardhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariirka la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirka la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirka la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirka la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
waa hagaag intaasi aynu ku soo dhaafno heestaasi cusbitaal ku yaala dalkan maraykanka ayaa maalin dhoweyd warbaahinta isugu yeedhay waxay sheegeen in lix iyo toban kalkaaliso caafimaad oo weliba qayb qura ka wada shaqaynayay ay dhowaan fasax gelayaan markii la ogaaday inay dhammaantood uur leeyihiin oo ay umulayaan xilliyo isku dhowdhow mas-uuliyiinta cusbitaalku waxay ka walaacsan yihiin shaqaale yaraan kusoo fool leh muddada ay kalkaaliyayaashooda caafimaadku fasaxa ku maqan yihiin sheekadaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac oo stuudiyahaila jooga cabdixakiinow bal hadda dumarkan iyo waayahooda dadka qaar baaban arkayay warbaahinta bulshada social mediaha soo qorayoo leh nin quraa dumarka wada qabay bal arrintaa maxaa ka jira sahray sheekadani een sidaa aad tilmaantay warbaahinta bulshada uun maaha inay dadka ku qaadaadhigayeen laakiinse waxay noqotay dhacdo aada cajiib u ah islamarkaana si weyn u soo jiidatay warbaahinta aadka loo akhriyo ama loo daawado ama loo dhegeystay waddanka maraykanka ka soo baxda oo aan odhan karo waa kuwa ugu afka dhaadheer leh amaba headline ka dhigaan oo mawduuca ugu weyn ka dhigaan sheekada aan yaanan idinka dilina gudaheeda waynu geli doonaaye dhacdada ugu horreynba waxay ka dhacday cusbitaal ku yaalla gobolka arizona ee waddanka maraykanka gaar ahaan magaalo la yidhaahdo meza arrinka cajiibka ay kusii noqotay waxay noqotay haweenku isku meel bay ka shaqeeyaan hablahani waa lix iyo toban isku goob bay ka shaqeeyaan isku goobtun maaha haddii cusbitaalka kolley qofka arkay ama garanaya ka shaqeeya u garanayayo waxay ka shaqeeyaan qayb gaara oo la yidhahdo i c u intensive care unit xaaladahooga ay adag tahay la geeyo isku waaxdaasi kasii shaqeeyaan taasi waa dhacdo cajiiba lix iyo toban weeyaan lix iyo tobankaa un baana ka shaqaynayay baan u malaynayaa qaybta i c u-ga exactly lix iyo tobanka haweenima hal mar ayuunbaa lagu war helay oo wada uur leh sahraay haweenkani midi midka may warqabin ismay ogeyn say tilmaameen may ballamin waxa dhacday hal mar unbay ku baraarugeen markaa dhowr ka mid ah markay yaro sheekaysteen midba ay tii uur baan leeyahay kadibna si kale kuma geri sida halhal baa loo soo hoobtay mid kalaa kusoo biirtay haddana mid kalaa kusoo biirtay haddana mid kalaa kusoo biirtay dee kor unu tiri tiradii way socotay socotay socotay lix iyo toban bay gaadhay waxyaabaha markaa iyaga laftirkooga ka yaabiyey marka iyagii yaabeen inay lix iyo toban isku meel ka shaqeeya oo isgaranaya ay lix iyo tobankoogiiba uur yeesheen waxaa iyaguna yaabay dadkii bukaanada ah cusbitaalka joogay iyo qaraabadii soo booqanaya amaba la joogay meesha imanaya markii gabadhan neeraste halkan martay halkan u adeegto haddana mid kala meertay halkan u adeegto haddana mid kala marto yaaba ilaahay u keenay waxay yidhaahdeen qaarkood waabay ku dhaceen oo way weydiiyeen waxay yidhaahdeen dhammaantiin ma wada uur baad leedihin maxaa idi helay marka cusbitaalku isna kama walaacine waxay u sameeyeen xaflad miidiyihii bay u yeedheen ama warbaahintii waxay siiyeen dharkan yaryara inta badan la siiyo caruurta yar markii yareeryin ugu horreeya loo xidho oo ay qoraal ugu soo qoreen qoraalkay ugu soo qoreenay goobtaa iyadaa ay ugu soo bandhigeen waxay leeyihiin sditch relax ereyga la ydhaaho nafis bay leeyihiin hadigdegin hooyaday waa neers marka waxaa laga hadlayaa ilmahan yar looma warwarayo hooyadii baa ilmahan neerasa halkana kuu malaysaa iyadaa caawinaysa si fiican buu koraya garamaantaa yar ama dharkaa yar baa la siiyey shir jaraa'id bay qabteen warbaahintay la hadleen waa lasoo bandhigay adduunkii o dhan baa ogaaday xaaladdu markay halkaa marayso haweenka iyaga laftirkooga kaftan baa dhex maray dee waad garanaysaa dad meel wada jooga oo hal mar dhacdadani ku wada timid ilaahay suu ina yidhi bay leeyihin qaarkood way isweydiinayaan xaaladdan isee ku timi deeto kabtannadaay wadaageen sahraay adaaba carabka ku dhuftay waxa weeyaan waxay idhahdeen taloma biyaha aynu cabnee meeshaynu ka cabnaa marka hablahan xaasas bay leeyihin sooma macnaha niman baa qabo oo waa dabcan dabcan dabcan sidan kale maxaan ku idhaahdaa badankooda badankooda waxa weeyaan xaasas bay yihiin ama dee niman bay leeyihiin waan garta markaa cabdi xakeen hadhowto ile hablahani markay umulaan waxay geli doonaan maternity leaf ama fasaxii dhalmada oo dee qoloba inkastoo hay-adaha iyo shirkaduhu ku kala duwan yihiinoo qoloba in bixiso dabcan mudday ka maqnaan doonaan cusbitaalkii dee cusbitaalkii miyaanu qayla dhaan diran oo noodhan wixii neerasay hana laga warhayo wax shaqeeyaa loo baahan yahay
horta cusbitaalkii waxaa soo waajahaya xaalad adag oo ah goobta ay ka shaqeynayeen ahayd goob aada xasaasi u ah oo dadka bukaanada la keena ay tahay dad ay u baahan yihiin in si joogto ah daqiiqad ilaa daqiiqada lala dul taagnaado laga warhayo ka tegitaan maayda maqnaan doonaan waa xaalad adag weeyaan marka haweenkani waxaa la sheegayaa in ay umushooda u dhaxayn doonto bisha sagaalaad ee nagu soo foolle ilaa iyo bisha labaad ee sanadka soo socda laba kun iyo sagaal iyo tobanka intaa inta udhexaysa waxaana sharcigu suu sheegaya ay qaadan doonaan laba iyo toban usbuuc ama laba iyo toban toddobaad oo fasaxa waa saddex bilood midiiba midiiba intaasay qaadan doontaa oo ay hawada ka maqnaan doontaa intaa ay maqan yihiin cusbitaalkii wuxuu ka fikirayaa inuu shaqaalihii buuxiyo neeras deg deg uu baahday imka wixii ka dambeeyaba gargaar deg deg cusbitaalka laftarkiisa xaguu gargaar ka bixin jiray gargaar deg deg oo dhinaca howlwadeenada neerastaa buu u baahan yahay ma laga yaabaa cusbitaalkaas inay yidhahdaan dumar dambaba qaadan mayno hadday mar quraato wada umulayaane waxaa laga yaabaa in ay kaftanba u noqoto amaba ay haddaanay kalaba shuruutaminba ay yidhaahdaan imikaba hadhow ha ku ballamina ama ha isku beegmina
aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan saare inkastoo aan dareemi karo culayska soo food saaraya xarun caafimaad oo mar keliya ay fasax qaataan lix iyo toban ka mida shaqaalahoodu haddana waxaan odhan karaa way habboon tahay in la ogaado shaqada baaxadda leh ay hayaan haweenka ka shaqeeya xarumaha caafimaadku waxaaban soo xasuustay heestii umuliso ee uu erayadeeda lahaa macalin saciid saalax axmed oo nuxurkeedu ahaa hooyo aan la aqoonsan umulisoy adigaa ah bal hadda qadar kooban ila dhegaysta codka fanaanadda xabiibo wanaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o e haatanaan idinku wareejiyo wariyaha v o eda ee jabuuti sagal saciid faarax oo waraysi la yeelatay daahir axmed xasan oo ku magac dheer macsuum oo ah fanaan ka tirsan hobolada reer jabuuti waxaanay ugu horeynta weydiisay xilligii uu fanka ku soo biiray ilaa yaraantayda horta fanka wuu igu jiray aniga oo yar oo ciyaala stidiyan joogayay markaa waxaa lai diri jiray cajaladaha waaberi waxaan ka soo qaadi jiray markaa meeshii waaberi kulahayd hargeysa xasan aadan khadre daahir saare axmed kuwaasa aan ka soo qaadi jiray had iyo jeer seedeeyada amba kaaseedadii lai diri jiray way ka soo waado jabuutan imid anoo yar jabuutan markaa fanka ka bilaabay waxaanan bilaabay sagaal iyo sagaashankii markaa koox baan anigu xakumi jiray la odhan jiray kahban la ydhaa ayaan xakumi jiray tababaraanu ahaa guddoomiyena waan ka noqday way soo dhaaftay waxaan haddana imid koox la ydhaa udub dhaqan udub dhaqan markaa guddoomiye kama noqon laakiin fanaan baan ka noqday dhowr riwaayadood baan la dhigay riwaayad la ydhaha gogoos la ydhaahdo farxadda ciid iyo fanaanka cusub waan la dhigay riwaayad kaloo la ydhaha waxaan la dhigay la ydhaahdo ha wareerin jacaylku warba kuuma haye wallahi run ahaantii fanku ilaa yaraanteedi saasuu igu jira sagale marka hees heestii kugu horreysa heesahaga aad qaado maad xasuustaa aad baan u garanaya ha si fiican baan u xasuusanaya walaal hees la yidhaha dooq ayaa igu horreysay waxaana sameeyey anigu maan maan sameyn fanaan baa sameeyey abwaan baa sameeyey reer boorama la yidhaahdo axmed buuni marka heeskaasa igu horreeyay heesa qaado
marka dooq waa hees jacayle dabcan waa hees jacayle weeyaan
haddaan kaa dhex galo jacayl weli ma kugu dhaca macsuumo horta jacaylku de kolley qof binaadan baa nahoo kolley qof walba uu soo marayaa si uu soo maraba ku aad hesho iyo ku aad weydaba labaduba way jiraan de jacayl way soo maro haa run ahaantii jacayl way soo maray jacaylkii laakiin kumaan guulaysan bay ahayd haddana wixii kolley de wuu kaa bi'i karaa waa wax markuu soo mara kaa biina karaa kadib wuu iga ba'ay waan guursaday markaa dabadeed
marka jacayl wuu kusoo maray hees heestaadan dookh ma ma ma ma jacayl bay ku saabsanayd adig kugu dhacay kaaga mise abwaankunbaa kuu dhiibay may aniga anaa ka codsaday ahayd markaan ujeedadaasaan lehe hees caynkaas ii samee ayuu ii sameeyey gabadhan iminkaan gabadhaydan iminkaan qabo ayaanan heeska u sameeyey ahayd ha xaaskaagan baad u samaysay marka u sameeyey iminka haa
Een, heesta eryadeed ma xasuustaa maad noogu luuqeyn kari si fiican baanu xasuusanay walaal waa kugu luuqeyn waxaa la idhahdaa dunida oo barwaaqa oo duleedka xooluhu barqa ugu dareeraan oo duleedka xooluhu barqo ugu dareeraan waana daaliyo daaliyo tii helaan lahayno doguna doguna hareeraha dacaladu iskaadheen sida loo hodawadee dalxiisyada loo baxaa qalbiga qalbiga dawa aad u tahay deganaanu socodkiyo dabcigaaga yaab kale dookhaygu dookhaygu dookhaygu dookhaygu kugu raac
sida loo dawadee dalxiisyada loo baxaa qalbiga qalbiga dawaad u tahay sida loo dawadee dalxiisyada loo baxaa qalbiga qalbiga dawaad u tahay deganaan u socodkiyo dabcigaaga yaab kale deganaan u socodkiyo dabcigaaga yaab kale dookhaygu dookhaygu dookhaygu dookhaygu kugu raac deganaan u socodkiyo qabcigaaga yaab kale dekanaanu socodkiyo qabcigaaga yaab kale dookhaygu dookhaygu dookhaygu dookhaygu kugu raac
gabadhii qaabkeedii baa ku cajabiyey abwaankii baad uga sheekaysay markaaba heesta kuu sameeyey waxa weeye haa kolka adigu aad la timaado horta waxa weeyaan jacaylku een, abwaanku labunba wax kugu dhiibaa qiso isaga ku dhacday oo abwaannimadiisa dee isaga ku dhacday iyo qiso ah, qofka u sheega dee uu ka dhex sameeyo labadaasunbaa horta laga sameeya wax marka anaa u sheegto kaydha war hees caynkaasaan doonayaa gabadh caynkaasana waan jecelahay inaan guursadana waan doonayaa markaa maan guursan bay ahayd sidii baan ugu sheegay wuu igu sameeyey calafkaygii bay noqotay inantiina sidii baanu guursaday iminka markaa waxaan leeyahay saddex ciyaala maasha allah macsuun ilahay baan ku jiraa marka hadda weli ma wadaa fankii mise waad iska daysaa hadda may fankii horta waxa weeyaan wax horta dhiiggaaga ku jira weeye ragaad baa yar hibitay ragaadkana kolley waxaa keenaya laba qof haddaanad mid ahayn ma shaqayn karaysid nin gacanta la hayo oo dee cidi hayso oo gacanta dabaqada sare ay ku hayso iyo nin lacag badan haya fanka labadaasunbaa ku nool ambana kasoo dhex bixi kara laakiin wax markaad noqoto fanaan een, aan dee hanti badan ahayn run ahaantii waxa weeyaan war albu- een, waxaad ula tegaysaa fanaankii baad ula tegaysaa wax tumayey waxaad leedahay miisiyaayo heestan baan sitaayay tun een, waayuu ku odhan us hoostuu dhigi een, markaa run ahaantii dee kolley dhayal baa imanaya lagu dhayalsado markaa kolley ragaadkaasaa kugu imanaya ragaadkaa un baa jira Een, rag waxaa jira wakti badan aan siin islaamahooga haddaan kaa dhex galo weligaa guriga shaqa ma ka qabatay dee walaal guriga wax weeyaan shaqooyin uu iska leeyahay baa jira haa ninku wax weeyaan islaantiisa hadduu ku eegu idhaahun shaaqeed ahaan u arko amba addoon u arko horta way dhib badan tahay waxa weeyaan maray hawl ay daalantaa jirta maray xanuunsanaysaa jirta inaad cuntada karisa xataa waajib kugu ah marka adigu weli maad isku dayda wax maad karisay wax maad hagaajisay si fiican haa waan isku dayay waan kariyey shaah baan kariyey baastaan kariyey een, caanaan sameeyey carruurtaan siiyey marka hawlo badan oo qabtay way jiraan igisa celi waxaad tiri maxaad karisay shaah baan kariyey Hay.
baastaan kariyey Hay.
ciyaalkan caanaa u sameeyey Okay.
marka waxa weyn masaasadahan maydhay marka waxaa loo baahan yahay inaad qaybtaada qaadato shaqada marka sh- shaaxa waxaad tiri shaax baan kariyey shaax waa waxaan wada cabno soomaalida oo dhan shaqo badana shaaxu ma baahna marka mise kuu qaatay shaaxa inaad kariso adigu dee waa shaah horta muddo yar buu ku ku bislaadaaba Okay.
waqti dheer ma qaataba Okay.
waa toban miidho weeyaan Sax.
marka waxa weeyaan dee hawshii gurigay qayb ka mid a tahay
marka waxaa la war shaax una xataa kariyo biyihi sokor isku shubo waxun qabo dee haa reerka wuxuu u qabo Sax.
ee majlisuuna tegin intaad tuwaalka qoysato Naftu ma jecel kaaga dhacdo.
naftuba jacayla kaaga dhacdo maxaaba dee dadka kale aan wax uga sheegi
marka fankaaga adiga iyo qoyskaaga isku maaweliyo Ah, ciddii dee nagu soo biiraysa iyada iyo idaa u taallaa laakiin anigu aniga anigu ii khuseeya aad bay u mahadsan yihiin wariyahayaga sagal siciid faarax iyo fanaanka daahir axmed xasan oo macsuum ku magac dheer oo barnaamijka marti noogu ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington caawa waa naga intaa kulankeenna dambe ka horna waxaan idinku dhaafaya heestan uu qaadaya fanaanka axmed saki waxaananu idin leenahay dhegaystayaal dhammaantiin karaamaanu idiin haynaayo korkaad noo saarantiin darmaan qurxiyo ka tahay kartiyo garashiyo hallay garida igu kaabane kalsoonida idhisaay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kiskii laantaydiye qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkay saaran tahay Thank you. qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkadi saaran tahay kaanama ku hayahayo korkadi saaran tahay saaran tahay